waa tahay akhyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhegeysanaysan waa shabakada wararka ceegaag dot com degmada ceegaag waxaa laga hirgeliyey maxkamad aada u weyn oo laga hirgeliyey deegaanka degmada ceegaag gaar ahaan degmada ceegaag gudaheeda waxaana maxkamadaasi hormuud u ah dhalinyaro iyagu wax kasoo bartay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyo inta badan ba gobolada dalka soomaaliya waxaana dhalinyaradaasi kamid ah sheekh maxamed cabdiqani macalin faarax ibrahim maxam maxamed sheekh cabdi iyo saciid axmed cali oo iyagu kamid ah dhalinyarada deegaanka degmada ceegaag waxaana hormuud u ah sheekh maxamed cabdiqani macalin faarax ceegaag dadkam ayaa weydiisay inuu faahfaahin naga siiyo ujeedada loo furay maktimadan looga furay degmada ceegaag iyo faa-iidada ay u keentay deegaanka intii ay furneed iyo waxyaabaha ilaa imka u qabsamay sheikhu waxa uu ku jawaabay sida tan
sal allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin haddeer halka aynu fadhinaa waa maktabadii kusoo korodhay magaalada ceegaag oo la yidhaahdo maktabatu taalib alcilmi af soomaali ahaan maktabadda ardayga cilmiga doonaya waxay udhaxaysaa qof kasta oo doonaya inuu waxbarto maktabaddu arday kasta oo doonaya inuu waxbarto sheekh kasta oo culimaha oo doonaya inuu cilmiga daraaseeyo waa maktabad uu ka duulayo ardaygii waxbaranayay iyo sheekhii dadka waxbarayay oo marjac u ah ummadeenna iyo culimadeena iyo ardadeenna weliba waa maktabad islaamiya oo weeleysay kutubtii culumta shareecada islaamka waxaa yaala kutubtii caqaa'ida kutubtii fiqiga madaahibta oo dhan kutubtii mustalaxul xadiidka kutubtii xadiidka rasuulka axaadiista jamcinaysa aleyh isalaatu wasalaam waxaa yaala kutubtii siirada kutubihii taariikhda waxaa yaala kutubtii usul fiqiga kuwii luqada oo weliba xul ah oo loogu talagalay inay ahaadaan sallaanka iyo jaranjarada iyo kutubtii uu ka bilaabayay taalibal cilmigu oo uusan ka maarmeynin ninka cilmiga dhameeyey laftigiisu kutub runtii aada u badan oo dhowr boqol gaaraysa ayaa halkaa taalla cilmiguna aada bu runtii intaa uga ballaaran yahay oo intaa in ka badan waa ka maqan sawirkeeda iyo oo idin muuqataa maktabadaasi dhimaatankii ay timi wax badan bay runtii soo kordhisay waxayna qeyb ka tahay waxyaabihii waxqabadkii soo kordhay la qabtay waxaa horta marka hore aan lafteeda dib ugu noqon lahaa dhibaatanka iyagu xilliga u ahaa iyo ahdaafta iyo ujeedooyinka laga lahaa halka waxaanu soo gaadhnay annagoo ah saddexdaa nina la magacaabay bishii toddobaad sideed iyo tobankeedii isla sanadka aynu ku jirno hadeerna aynu joogno bishii tobnaad saddex iyo labaatankeedii waqti ilaa saddex bilood meelaha ku siman ayaan joognaa bishii ramadaan wax yar baan kasoo horreynay hadafka iyaga waxaan ka nimi horta magaalada laascaanood waxaan ka mid ahay ardayda halkaa wax ku baratay oo gurigooda kaga soo baxday ee ku barbaartay ragga qaarkii waxay ahaayeen maxadka raggii dhameeyey ee duruusa ka qaatay maxadka sheekh cabdinaasir xaaji axmed xafidahullah iyo culimo kaleba ay ku hawlanaayeen rag badanna ay kasoo baxeen oo dhul badan wax ka qabtay runtii dalba dibadba leh aniguna gaar ahaan waxaan ku hawlanaa oan ka shaqeynaya maamulo aan ka ahaa macadloolinteeda macadu sunna oo laascanood ka furnaa oo dugsi sare taanawiya u dhigmeeyey oo hoostaga jaamacadda qaran afriqiya geeska africa ee boosaaso ku taala sida ayaanu kaga nimid hadafka iyagu wuxuu ahaa ee koowaad in ummadeenna ilaahay subxaanahu watacaala lagu xidho oo la baro diinta laguna xidho allah subxaanahu watacaala kitaabka iyo sunnahana dhaqankooda lagu beesgareeyo oo loo soo celiyo ummadda la islaaxiyo ummadda diinta lagu mideeyo xaqa ee wanaagsan khayrka loogu yeedho wixii shar ah iyo wixii xun iyo wixii munkar ee anfisaadana lagala dagaalamo oo laga nahiyo arrintaana loo adeegsado oo loo maro wadadii dacwada ee nabiga caleyhi isalaatu wasalaam uu ka bilaabay kuna dhameeyey oo ah in diinta la sheego si dhimir leh oo dabacsan oo wanaagsan oo wacyigelin iska leh udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadila bilati hiya xusna ayaanu ku nimid markii aanu nimidna deegaankan aanu waxaanu ugu nimid ummadii oo degan oo qeyb kasta ka kooban waxaan ugu nimid oo si gaara xusid mudan culimadii iyagana waa hadeer wareysigeeda la qaadayey iyo macalimiinta iyaguna hawsha kaga jiray oo hawshaasoo kale ka hayay oo ujeedadana ahayd inaanu soo xoojino oo aanu lasii dardargelino oo aanu lasii kordhino oo aanu biirino hawsha iyada ah soo dhaweyntii ugu badnayd iyaga ayaanu kala kulanay ummadda oo dhanna wayna soo dhaweysay ummadda waana dejisay waxaa hadeerto maktabad hadday noqoto iyo meesha carruurta wax ku baranayso iyo halka dumarka wax ku dhiganayaan iyo ragga iyo xataa halka anagu nafta iyadoo aanu deganahay aan joogno waa wixii ummaddu ay nagu soo dhaweysay ee ay noo hadiyadaysay oo ay iyagu markaa raalli ka noqdeen in ay kaga qayb qaataan hawsha iyo halganka dacwada iyo diinta islaamka amad aada wanaagsan baa nagu nimid hadafka iyo hawsha loo socday waa sidaas maxaad qabateen sheikh maxamed cabdiqani macalin faarax waxaa sheegteen laascadood ka timi dhalinyaro badan baa tihiin waan uktimada waa joogna hadeerto maxaad intii aad degmada ceegaag timaadeen lays odhan karaa dadka ku dhegeysanaya waa i cuntami karaan oo aada qabateen ama malcaamadaad maxaad tahay maxay tahay bal noo sharax
waa su-aal wanaagsan hawsha iyadu laba u qaybsanayd dacwo iyo yeedhis iyo baraarujin iyo islaaxin guud oo ummadda lagu waajaho iyo tarageliyo iyo arrimahooda bulshada dhibaatooyinka iyo mashaakiisha jira laga qayb qaato maxaad markaa ummadda ka wacdeysaan oo aada islaaxaadu danxu yahay
kow ummaddu in badan waxa ay ka lunsan yihiin dariiqa saxda ee diinta islaamka waxaa aada iyo aada ay jahli uga qabaan diintooda islaamka waxaa aada iyo aada ugu yar shacairta islaamka salaada sakada bixinteeda ummadda oo meel kasta weliba dhulkeena marka la fiiriyo halkan keliya ma ahee akhlaaqiyaadka dadka waa laga helayaa aan fiicnayna shareecadu ay diiday waxaa laga helayaa nidaamyo fara badan oo ku dhisan xagga guurka oo ka khaldan oo shareecada ka baydhsan waxaa laga helayaa inxiraaf fara badan oo xagga caqiidada ah oo dadka ku jira iyo macnaha kafilad badan oo dadka adduunya iyo xoon ay mashquuliyeen taa horta in laga baraarujiyo tafaraaruqa iyo ummadda waxyaabaha xugufaha dhex mara in laga qayb qaato lagala islaaxiyo diinta ilahina lagu xiro meesha ay ugu badan yihiin saldhigga wa ah ummadda lagu xoreynayo inay noqoto masaajidka ilahi subxaana watacaala lagu caabudayo waxa ummaddu ay u noqonayso ay ku kala baxayso ee ay ku dhaqmayaanna in laga dhigo shareecada islaamka qur-aanka iyo sunihii nabiga caleyhi salaatu wasalaam taasi waa wacyigelinta guud runtii masaajidka iyo suuqa ayay ka socotaa taasi anaga iyo culimadii horeba waxaan weliba xusid mudan in aan jecel lahay in aan u ballaarino hawsha deegaanka nagu hareereysan jawlaad iyo socodyo aan ku gaadhnay xataa marmarka qaarkood magaalooyinka inagu hareereysan hurufadhii ay kamid tahay iyo kuwo kaleba oo min ajli dacwa ahayd oo noo bilaabatay waktiguna waa yaraaye ka badanna aan rajeylana inaan sii habayno joogtana ay noo ahaato oo ummadda deegaanka oo qabaa-isha kala duwan ahna la isku xidho oo culimadooda weliba ay hormood u noqoto iyaga usoo noqdaana waa ahdaafta ayay kamid tahay dhinaca kale ee xagga tacliimta oo asaaska koowaada oo muhima waxaa nooga hirgalay waxbarashada ragga waaweyn oo waxaa kaloo nooga hirgalay waxbarashada dumarka oo dadka waaweyn ah waxaa looga hirgalay waxbarashada caruurta oo iyana madrasada ay furan tahay waxaa iyana ka hirgalay kutubta masaajidda iyana ka socota hadday noqoto tafsiirka qur-aanka iyo wixii kaleba oo iyaduna ummadda shacab weynaha iyo qofkii waliba uu ku xidhan yahay goobaha ay ku filayaanna de markii aanu nimid wax marka aanu bilaabeynay oo na garab soconayay oo mashruuciyo hawsha lagu qabto oo dhismayaal iyo hawlaheedii ama ay jirine ummaddu intay haysatay un baanu bay nagu soo dhaweysay aan kala qayb qaadanay haddee waxbarashada ragga waaweyn iskuolkii cusbaaya dambe oo qalabaysnaa ayay ka fura ayay ka furan tahay waxbarashada dumarkuna iyana waxay ka furan tahay iskuolka oo marka qalabaysnaa maxaad bartaan dadkan faraha badan aad tiriseen noocyada kala duwan ama dhalinyaro ha ahaadeen ama dumar ha ahaadeen ama rag ha ahaadeen maxaad bartaan dadka la soo tafsiirka iyo wacyigelinta aad ka wadaan masaajida iyo goobaha kale degmooyinka de aad tagteen ee aad diinta ku filansan islaamka ee sidai wadna kusoo dhaweeyey dadkan maxaad bartaan sheekh
jawaabteedu waxa weeye waxaanu barnaa waxa ay u baahan yihiin oo ay ugu horeysa diinta islaamka ayna ku xigto culumta maadiga iyo iska farbarashada iyo sida loo shaqaysto dadku baska runti waa hooseeyaa oo waa dad waxbarashada kadib dhacay oo baadiye iyo tuuyo iyo meelaha joogay waxay u badan tahayba qofka in marka hore haddii ay diin noqotona alif looga bilaabo haddii ay maadi noqotona ba ta iyo iyo a b c ama kow iyo laba looga bilaabo boqolkiiba sagaashan iyo shan iyadoo markaa dadku ay wax hoose iyo wax sareba ay leeyihiin waxbarashada koowaa diinta qur-aanka tijaab barashada carabiga iyo culumta shareecada sida xadiiska nabiga sal allahu alay wasalam iyo culumta kaleba culumtuna way kala horeysaa runtii laakiin qur-aanka iyo carabiga iyo xadiidka saddexdaas ayaa beys noo ah soomaaliga iyo xisaabta iyaga hay-ada ayaan beys uga dhignay culumta maadiga inta kalena insha allah ay ku daba jiri doonto marka haddaan sii tafaasiiliyo waxaanu ka qayb galnay iyadana iskuulka waxbarashada iskuulka oo xisadihii iyo mawaadkii aanu ku leenahay waxbarashada dumarkana iyana saas weeyaan oo dumarka hadda waa loo fasan oo galab sawirkooda aad aragteen weeyaan ragga waaweyn iyago sidoo kale loo fasan weeye waxaan iyana si gaara uxusi lahaa darasadii caruurta oo runtii lafdhabarta ah meesha ugu muhiimsanaa oo ubadkii soo korayeyna ah ee maskaxdooda waraaqda cad aheedee furan waxbarashada caruurta iyaduna sidoo kale weeye waana sida lagu yaqaani markaa madariso tarbiyad ah oo caruurta lagu xadaaneeyo lagu barbaariyo dhalinyarada yaryarka ah labada gelina soconaysa bayskeeduna uu yahay hijaada qur-aanka carabiga iyo culumta shareecada sida marka hore ilmaha in la baro la fadisiiyo axaadiista masaa-isha fiqiga ee cibaadaadka ay kala xiran yihiin tarbiya camaliya iyo mid qawla iyo mid walba la siiyo iyana shareecada islaamka lagu ilaaliyo iyada laftigeeduna waa hirgashay hadeerto bil ka hore ayaa furnay intii la ciiday bil ayay furnayd ilaa ardaduna hadeerto konton ayay maraysaa runtii waxaa xusid mudan sida sawirka ka muuqanaysa waxay ka furan tahay madrasadu meel dayaca oo aan hanti u ahayn oo haddana kooban oo xiriiri ah oo haddana kureyl ah waa dhismaha a utaqaaneen jiingada ama foosada laga sameeyo oo markay qoraxdu soo baxdaba lagu gubanayo runtii iyadoo ardayda iyo macalinkiiba digirku ka da-ayo iska safrayo wax la baranayo oo ay qaari weyday qaarna ay dibadda fadhiyaan itaana waxaa kaliftay in madrasadii hore magaalada u dhisnayd ay iyadu buuxdo oo ay u baahatay madraso labaad in magaaladii laga furo halkaasi waana meel dadka waalidka qaarkood runtii laga codsaday inay muddo meeshii kusii socoto hadhowna markii de wax laysla helo oo khayrka laga qayb qaato oo meel madrasada ay ku kaaftoonto madax banaan hesho looga wareego saas ayay ku socotaa waxbarashadooda runtii aad iyo aad ay ufiican tahay waana soo kordhayaan dadka magaalada iyo dadka xataa dibadda iyo miyiga ka imanaya intaba way isugu jiraan taay warkan waa intaas
ugu dambeyntii dad badan baa haatan ka hargeysanaya sheekada wararka caadadkan waxaan sirnay meelo badan oo dadka aad wax ku bartaan ilaa maanta intaan safarka ku joogna degmada ceegaad meelihii dadka waaweyn mucaamadihii iskuuladida laga badan oo ardaba badan fadhigasaan dadkan mid ka qaataan wax xafiya ma wax lacaga mid ka qaataan ma jiraan
maya waxbarashadani waa tabaruc iyo fi sabiil illahi dadka waxa la weydiiyey hadda iyo mar dambe iyo oo kharashood lala soo qaaday oo la weydiiyey ama loo bandhigay ma jiro kutalagalkuna hadeerta maaha yaa i markaa idinka caawiya ama markaa raaliga ah idinka dhaqaalihii aada sidan hawsha kusii wada lahaydeen waayo qofka ad wax barasho wado oo dafsu dhaqaalo baahanya marka yaa idinka caawi mahaydaa idinka caawiya muqarbatoodka deegaanka idinka caawisa ama mudaa idinka caawiya bal sheekh arrinta noo sharax
marka hore su-aashaas jawaabteedu waxaa aada loo fahmayaa markaynu dib u milicsano ilaahay subxaana watacaala rasuuladii uu soo diri jiray ummadda uu soo diri jiray inay diinta gaadhsiiyaan iyagoo baahida dadka uu qabo oo dhan ba iskale wax biila iyo wax qarashka ilaahay muuse raacin jirin intaa irsaaqada ilaahay uu qoray mooyaane dadkana kuwa ugu faqiirsan ayay ahaayeen wayna safri jireen ummadduna iyadaa isku tashan jirtay marka hawsha runtii ku talagalku waxa uu ahaa in aanu anagu dadka ilahay darti ugu shaqayno wixii aanu dee anagu naftayada maareyn karno iyo hawlaha iyagana aan ku beegno haddana laakiin dee kama badnaa dadka muslimiinta ahi meelay joogaanba in markii ay hawsha iyo kheyrka ay ka war heleen ilahay subxana watacaala ajri ha ka siiyo waxba in dee xusid iyo faahfaahin uma baahna in ay runtii nagu gacan siiyeen oo ay wax nagu tareen oo wax nagu dhiirigeliya ayna tuseen kama ay marna laakiin hawshaasi dee beeskeeda waa fi sabiil illahi waana wax mada udhexeeya hadday noqoto meeshii dadka lagu bari lahaa iyo qalabkii lagu bari lahaa iyo sidai ay ku socon lahaydba in la suurogeliyo waa wax runtii loo yaala ummadeena dal iyo dibadba loona baahan yahay in loo fikero oo lagu talagalo maado waxyaabaha hadda aan jecel lahay kow in laga caawiyo waxbarashada magaalada ceegaag oo ay ka caawiyaan dadka muslimiinta ah oo dhan siiba gaar ahaan jaaliyada reer cagaag waxbarashooyinka haddeer aan soo korinay haddii ay noqoto qaar u samaysan maxadka dumarka oo isagu gaar oo madax banaan oo loogu talagalay in dumarku ay si gooniya ay wax ugu bartaan oo iyadu markaa raggii iyo aan ku dhex jirin raggiina iyaguna me- ay si gaar ah wax u bartaan labadaasiba waxay dulsaar ku yihiin iskuolkii magaalada in ay meel gaara iyo mahad u gaara dumarka inay helaan runtii waa wax loo baahan yahay madrasadu sida aan sheegnay meesha cudurka ee jinkada ah ee dadka waalidkii iyo qaarkood uu leeyahay ayay dulsaar ku tahay iyadoo weliba mar ugu horreyn si dhaqsa ay u hesho meel ku fillaata oo ballaaran oo waasaca oo caruurtii fasalladii loo kala qaybiyo oo daarul qur-aan eh, oo kale oo tarbiyaddii carruurta ay ku qaataan oo xilligii ay- xilli walba ay ku xidhan yihiin oo fagaaraheedii iyo meeshay ku nafisi lahaayeen iyo meeshay ku nasan lahaayeen iyo meeshay wax ku baran lahaayeen iyo xafiiskeedii iyo een, waxeedii iskale ayay u baahan tahay Eh, runtii si guudna waxaan xusi lahaaba waxbarashadu waxa ay la nooshahay ummadda sida geedka muskarta la yidhaahdo wuxuu ka baxaa quraca waxbarashadu marka dadka ayay ka baxdaa oo ay quudataa ummadaasi haddii ay mujtamacaasi uu dhisan yahay xagga imkaaniyaadka iyo xagga waxa bunya taxtiya la yidhaahdo aasaaska hoose haddii ummadaasi ay ka dhisan tahay waxbarashadu ummadda iyadaaba iskaga filaan kartaba insha allah mustaqbalka dadku runtii waa meel tuula ah Een, barhna waa magaalada ayay degan yihiin barhna waa reer guuraha waa ku hareereysan yihiin waxay ku nool yihiin marka koowaad biyaha in taas een, biyo haqabla oo riig iyo matoora horta ummadda isku xilsaarto waa muhim oo si guud baa macnaha ummadda ugu baaqina waa baahi ummadana leedahay waxbarashadana leedahay marka labaad waxaa la yidhaahda een, iftiinka iyo ilayska leerka marka qoraxda arbaan iyo maalinta ay dhacdo habeenkiina waxbarashada waa waxbaa la bartaa waxbaa la akristaa oo waa lagu faa'iidaa waa lagu horumaraa iyadana magaalada waxyaabaha ay u baahan tahay runtii in lagu kordhiyo ayay kamid tahay awlaadii waxay ku indhabeelayaan foonis iyo leerar yarar hadda soo baxay oo dadka indhaha ka berido oo tasashiiyo foonisya hadda la sheegayo oo meel laga keena aanan garanayn oo dadka ay ku indhabeeleen oo qofkii inuu waxba akrisanayo inuu dee ka ku indhabeelo ay tahay xagga leerarka marka in laga tiriya ma ubaahan tahay gaar ahaan dhismayaasha madaarista in kuwii horaa la dayac tiro ummadana loo dhiso ummadana waa ka baax weyn tahay waa ka fara badan tahay deegaankana intaa waa sii ballaaranaya waa baahi aad ta- eh, la arki karayo oo la taaban karayo runtii oo aada iyo aada muhiim u ah waxaan kaloo taaban lahaa iyadana intaas markii aan ku dhaaqnay runtii isbedelka magaalada ku dhashay iyo horumarka ee la dareemay iyo dadkii diinta usoo jeestay oo soo xerooday oo in badan oo cusub ay kusoo geertay waxbarashada oo masaajka soo gashay oo wacdigelinta ay- wacdigelintu ay soo jiiday oo wax runtii aan la xad- eh, xad lahayn qof arka mooyaane qofkan aan looga sheekeyn karaynin oo mateshay wixii la odhan jiray een, qorigana dhig een, qalinkana qaado ayay runtii ka dhacday oo ay noqotay in badanna waa kusoo dayanaysa annagana niyad iyo dardar wanaagsan ayay noo kordhisay waxaana laga yaabaa biyo soconayaa biyaha fadhiyo dhaqaajiye wejiga cusub isbedel badan iyo sojiiso badan ayuu leeyahay dee khayrka hore waa u socday Ee, horumarkaasi runtii in ee, lasii xoojiyo oo lasii tayeeyo ayaa loo baahan yahay oo runtii ummadda isku tashato in allaale intii ka qayb qaadatana ilaahay subxaana watacala inuu ajri ka siiyo iyo khayr ayaan weydiinayna maashina inuu na barakeeyo ilaahay baynuna mar hore iyo mar dambaba ku mahadinaynaa waxa uu inagu hanuuniyey innaga inteena maqan iyo inteena joogtay iyo inta diinta sheegaysa iyo inta qaadanaysa wasala allahu wasalam ala nabi maxamed wasaxbi ajmaciin kaasi waxau ahaa sheekh maxamed cabdiqani calin faarax oo kamid ah culimada degmada ceegaag oo isagu waraysi kooban siinaya waraysi khaasanayay barta internetka ee shabakada wararka ee doscom